maamulka dowladda hoose ee degmada boosaaso iyo qeybo shal duwan ee bulshada iyo walibaayo ololo nadaafadeed ku suubiyana waxaana ku mid ah xaafado degmada ololoogun iyo ujeedshayhay sidii reed lahanka nagala ay bilacda degmada iyo guud ahaanba ku wada shaqeeyowka arrimo nadaafada degmada taasoo muhiimad gaareen leh caafimaadka wada nooladowka bulshada gudoomiyaha xaafada bandar qaasim ee degmada boosaaso ayaa ku hadlay gooboyo ku bilaabeen ololo nadaafadeed iyo sida marwalba dowladda hoose ee degmada iyo ankadhiiri gilyaasa arrimo nadaafada iyo riidhangnagowka bilicda guud ee degmada magaceygu waa cabdimahad waxaan ahay gudoomiyaha xaafadda bandar qaasim waxaasaa ku jirnay ololaha nadaafada guud xaafadda bandar qaasim laamiga laanta wadajir iyo loogu qeydaba hadi jeerna waxaan jecelnaa inaan ka shaqeyno nadaafadda qashinku haddii aan laga qadin xaafadda iyo gudahaan magaaladaba la heli maayo magaalo qurux badan oo bilic leh xaafadda badarqaasinna waxay ka mid tahay magaalada magaalada boosaaso waxaan aada ugu shaqeynaa ka gudi ahaan inaan waxaoo inta awooddeena kalaankeena ah waxaan ku dadaalnaa sida aan qashinka uga qaadi lahayn guud ahaan xaafadda bandarqaasim oo afar waxood ka kooban meel fiican bay noo marayaan waxaana guddoonka hadda cusub ee magaalada boosaasana qorshihiisa koowaad baaba ah in magaalada la nadiifiyo kadibna bilicda magaalada laga shaqeeyo oo magaalo qurux badan ayuu ahaa halkudhigooda anagoo ka tixraacayna siyaasad ahaan gudoomiyaha degmada magaalada boosaaso mudan cabdifataax wuunoo daafuro shaqada tan mar hore ilaa haddana ku jirnaa magaalada iyo guud ahaan xaafadda badarqaasim waa meel aada u weyn mana aan wax lagu soo koobi karo sanad iyo shaqada tan hadda ku jirno waxay noqonaysaa inaan mar walba ka shaqeyno si aan u helno magaalo qurux badan marka sidaa darteed shaqooyinka shaqo ka mid ah baa maanta waajibkeeda gudanaynay waana gudan doonaa insha allah ilaahay magaalada iyo khaasatan xaafadda badarqaasim ee noqon doonta xaafadaha xaafadda ugu qurux badan magaalada boosaaso waxay leedahay laamiyo waaweyn waxay leedahay xeeb waxay ka koobantay afar waax shaqadana si joogtaan u wadayna waxaan aad ugu mahad celinayaa agaasimaha cusub ooaan soo dhaweynayaan jeclahay inaan fursaddan ku soo dhaweeyo oo shaqadatan runtiina isaga nagu dhiirigeliyey oo qaybteeda ka lahaa agaasimo qambi runtii waa nin dhallinyaraha saaxiibkay ah aan aada isku naqaan waa nin shaqo firfircoon leh waa nin shaqo yaqaan ah waa nin in badan dowladda hoose u shaqaynayay ka xaafad ahaanna waa soo dhaweynaynaa ka maamul ahaan waan la shaqayn doonaa si guud iyo si gaarba insha allah bidni lah alkariim agaasimahana si fiican baan u aqaanaa waayo wax isla nahay boosadii hore waxaa kaleetoon aada ugu mahad celinayaa dadkan bulshadatan oo run ahaantii xaawoole iyo boqolka boosh iyo tim tabakal oo runtii iyagana saaka shaqada qayb ka ahaa oo ila shaqaynayay dhammaan waaxda arrimaha bulshada shaqada qayb bay ka lahayd waana ku maasannay waana ku maasan yihiin sida ay noola garab taagan yihiin inay hadi jeer rabaan inaan u shaqayno waana la shaqayn doonaa hadday xagga nadaafadda tahay iyo xagga hadday bulshada wata arrimaha bulshada tahayba si walba ay tahay waa la shaqayn doonaa insha allah bulshada xaafadda bandar qaasim ee degmada boosaaso ayaa kaalin weyn ku qaadeen ololo usawada maamulka dowladda hoose ee degmada boosaasa